barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad ka dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
waa maalin axad ah sagaal iyo labaatanka bisha sebtembar sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aannu ku eegi doonno caqabadaha hortaagan dhallinyarada soomaalida ah ee hal abuurka leh anugu xitaa waa garan lahay caqabadan hortaagan anugu waxaana ka mid ahay qaybta hidaha iyo dhaqanka run ahaantii ma arkin dhallinyaro hadda ee hidaha iyo dhaqanka aad u jecel ma arkin heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kalena ah waad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka waxay u muuqataa in codbixin hooseysa ay ka dhacday doorashadii madaxtinimada ee sabtidii shalay ka dhacday dalka afghanistan xitaa iyada oo ay ciidamada amniga ay ku guulaysteen inay xasilooni ka muujiyaan guud ahaan dalka inkastoo ay jireen digniino culus oo ay soo saareen kooxda daalibaan ugu yaraan afar qof oo rayid ah iyo saddex ka tirsan ciidamada amniga ayaa lagu dilay guud ahaan dalka waxaana in ka badan konton rayid ahy ay ku dhaawacmeen rabshado la xiriira doorashada oo inta badan ka dhashay qaraxyo yaryar tiradan ayaa ah mid yar iyadaoo maskaxda lagu hayo doorashooyinkii hore iyo rabshadaha maalinlaha ah ee ay caadiyan afghanistan la kulanto kooxda daalibaan ayaa ku hanjabtay in ay weerari doonaan dhaqdhaqaaq kasta oo la xiriira doorashada ayna xirayaan wadooyinka islamarkaana ay qarxin doonaan dhismayaasha isgaarsiinta iyaga oo ugu yeeray doorashada inay tahay mid been abuura
shiinaha ayaa maanta u dabaaldegaya sanad guuradii toddobaatanaad ee markii la aas-aasay jamhuuriyadda shuuciga ah ee dalkaasi munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo maanta ka dhacday caasimadda beijing ayuu madaxweynaha shiinaha shi jinbin abaalmarino isugu jira bilado qaran iyo bilad sharafeedyo ku guddoonsiiyey ilaa iyo labaiyo afartan qof oo isugu jiray shiinees iyo ajnebi dadka abaalmarinada la siiyey ayaa waxaa ka mid ah tuuu oo hadda ka hor ku guulaystay abaalmarinta caalamiga ah ee nobel prize qaybteeda fisikiska iyo caafimaadka dadka ajnebiga ah ee shahaado sharafeedka la siiyey waxaa ku jira ra-iisul wasaarihii hore ee shiinaha jean pierre reverin oo guddoomay biladda saaxiibtinimada ee shiinaha
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad haatan kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaariyey wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada boosaaso waxaan kusoo qaadanaynaa barnaamijka maxaa caqabadaha hortaagan dhallinyarada hal abuurka leh si ay bulshada uga faa'iideeyaan hal abuurkooda qaar ka mid ah dhallinyarada hal abuurka boosaaso ayaa barnaamijka igala qaybgeli doonaa ugu horeyn waxaan soo dhoweeyey sakriye sakaawo oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka leh
dhammaan horta ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan waa salaamaya horta ani magaceyga waxaa la yihahdaa sakriye siciid axmed waxaan ku magac dheerahay sakriye sakaawa waxaan ku dhaqanahay magaalo ganacsiyeedka puntland ee boosaaso runtii runtii waxa weeye horta anugu fanaanna waa ahayo marnar waxaygana waa iska samaystaa runtii waxaweye waa hibo waxaan lama dhihi karo waqtiga isku aragto waa hibo ilaahay ku siiyey markii aad qaangaadhaa waa isku arkaysa keligii markaan isuulka dhigin jiray ardayga markaan ha waxaba waa iska jeclaa waa hibo ilaahay isiiye weyaan marka aad baad umahadsantaha sidaa
cabdiraqan kusoo dhow barnaamijka hibada ilaabuurka adigana aad iyo aad waa ku dhowahay barnaamijka waxa weye haddii aan ku gudagalo run ahaantii wallaahi xilligaan isku arkay waxaa weeyo wakti dhow iminkaa baan bilaabay qaybtii dahaya dhaqanka baan run ahaantii ka bilaabay marka fanka waxaan kasoo bilaabay jijiga ilaa adigu hadda laba sano waan ku jiraa fanka qaybtii dahaya dhaqanka dhaantooyin aanu qaaday baa jira oo gaar ahaan aan ku qaaday caasimadda ganacsiga puntland ee boosaaso marka saas waaya sikriya gudaha magaalada boosaaso dhallinyarada hal abuurka leh baa ka mid tihiin goobo badan oo munaasabado loogu dhigayo waxaad ka jeediseen hal abuurkiina gabayo iyo suugaan isugu jidha bal waxaad iga wartaa maxaa u joogteen la adihiin inaad dhallinyaradii wacyigelisaan goobaha fagaarayaasha ugu tagtaan oo aada u qabataan dhallinyarada wacyigelino ku saabsan wacyigelinta muxuu ahay in dhallinyaradu ay soo bandhigaan hibada iyo hal abuurka oo iyagu ay leeyihiin horta yuusufow aad baad u mahadsan tahay horta niyahow horta boosaaso marka la yidhaahdo mise puntland horta markii xalfad madax imaanaysa un baana loo yeeraa markaasna hibada ilaahayna siiyey baan wax ku sheegnaa marka waxaan dhihi lahaa kolley dee waxa weye dhallinyaradu waxay u baahan tahay in runtii la waaciya geliyo oo mar walba waxa wanaagsan loo sheego oo mar walba waxa weye la maaweeliyo haddii waxaan aaminsanahay yuusufow dhallinyarada la maaweelin lahaa oo runtii laga jeedin lahaa saaxadan siyaasadda ee hadda waxaa arkaysaa arday fasalka labaad oo wiil yaroo hadda soo kacaya oo leh waxa weeye madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne deni baa halka ka baxay midabaa halka yimi kaasa halkaa ka baxay baddi baa la iibsaday kana maxaa ka galay waxaan aaminsanahay haddii ay dowladda ku dhiiranaato inay dhallinyarada mashquuliso inay dhallinyarada u samayso waxa weeye camal sports ha ahaato fan iyo sugaan ha ahaato abwaanima ha ahaato qaab masraxiyeed ha ahaato hal abuurkooda ay ku soo bandhigaan waxaan aaminsanahay inay wax badan isbedeli lahaayeen dhallinyaraduna halka ay ku mashquuli lahaayeen siyaasad iyo hebel iyo bad baa la iibsaday inay ku mashquulaan war hebel maanta muxuu soo bandhigay balaayeer hebel muxuu dheelaya waxa weye waxaan haysta waa cayaaro adduun iyo ronaalda sidaan yidhi waxaan aaminsanahay haddii soomaaliya ama gobolkan aan joogno puntland ama boosaasaha la yidhaahdo waxaan aaminsanahay haddii la mashquuliyo dhallinyarada oo dhallinyarada wacyigelin loo sameeyo inay wax badan isbedeli lahaayeen wadankuna dee waxa weeye siyaasadan iyo waxaan iyo madda dhibaysa ay dhinac kale ka mari lahayd
waaya cabdiweli dhaqan oo ka mid ah dhallinyarada barnaamijka nagala qaybgelaya docdaada bal waxaad iga warta adiga haddii dhallinyarada magaalada boosaaso ay u soo jeestaan dhaqankii baraarujinta dhaqankii soo bandhigidii hal abuurka idinku laftigiina aad wacyigelisaan ma u malaynaysaa dhallinyarada ama magaalada boosaaso in ay aada u xoogsan lahayd in la dhiirigeliyo dhallinyarada abwaaniinta wallaahi horta aad iyo aad horta waxaana haystaba waxa weye aan soo sheegayba saaxiibkii sakriye habaysane yacni waxa weeyo fanka waxa la horumari laayahay magaalada tani boosaaso waa dhallinyarada isheeg oo aan wakhtiga aan la qaadan laanahay because dee dhallinyaradu haddii helayaan howlal waaweyn oo maaragtay barnaamijkii aanu anagu hayno fanka haday noqoto suugaan haday noqoto anu aha alabuurka haday noqoto aanu ugu soo goobta ugu soo bandhigayno dhallinyaradii dee waa wacdi bay u tahayoo dee wax laisku sheegayba ma garanaysaa dee fanku wax xumaatuun laiskuma sheegay wanaag ma laisku sheegaya marka waxaa weeyaan wej fanku iminka ma bilaabanin mar hore fanku bilowday oo wax soo jireen haa awowgeen ka awow soo jiray marka fanka waxa anagu anugu xitaa waa garan lahay caqabadan hortaagan dee dhinacay tahayba ma garanayo magaaladan waxaad arkaysaa dhallinyarada aan aanu saxaabanahay waxaad arkaysaa yacni ciyaaraha la socdo oo dee ku odhan caawa waxaa ciyaaraya arsenal iyo liverpool caawa kan baa ciyaaraya caawa kan baa saan saan odhanayo laakiin waxa anugu waxaana ka mid ahay qaybta hidaha iyo dhaqanka magaalatan boosaaso run ahaantii ma arkin dhallinyaro hadda hidaha iyo dhaqanka aada u jecel ma arkin waa dhallinyaro dee qaabkii oo dhan dhaqankii ka fogaadayba waad aragtay magaalada boosaaso dhallinyaradoodu waa goobta boosaaso dhalinyarada ugu fara badan tahay ha puntland si ay tahay dhallinyaradii inaan wakhti la qaadano maawelino baanu jecelnahay marka dee dhinac walbaba hadday noqoto dhinac dowladda haday noqoto dhinac maamulka in macnaha anagu garab lagu siiyo in dhallinyaradii aan wakhtiga la qaadano maawelino waanu jecelnahay waana saas baan kaga baxay maxaa idinka hortaagan marka inaad dhallinyaradii maawelisaan wacyigelisaan aada uga faa'iideysaan hal abuurkiina dhallinyaro kale oo hal abuur leh oo meelay kusoo bandhigaan la abaa jira waxa weye horta magaaladan boosaaso si ay la tahay hadda meel goob fanka hal abuuroodna noqoto haddii noqotoba muxuu ahay goob lagu soo bandhigi karaya ma ahan caqabadu anugu ma garan karayo laakiin waxaan tusaale ahaan kaaga soo qaadayaa waxaa jirta augustdii bisha aan ku dhaho iidda habeenkii aduga iidda iminka soo dhaafnay baa waxaan damcay inaan brograam hal abuur aanu qabanno howlashii marka magaalada boosaaso hool ka mid ah ayaanu tagnay waxaan dhahnay brograamkaasaan wadanaa in halkan hal abuuro aan kusoo bandhigno oo dhallinyaradii aan wakhtiga la qaadan dhammaan rabna waaba diidanba oo waxay dhaheen anugu hoolkan anugu hal abuur lagu soo bandhigi mahayo lagu soo bandhigi kari mahayo oo dee ma ogolin yacni waxaa jira dadkii hoolasha lahaa inay hal abuurkii aysan maaragtay goobyo lagu soo bandhigi lahaa hoolashii ay ha ha marka wallaahi anigu dee waa uun maamulka oo suurtogeliya in ay garab nagu siiyaan inaanu hal abuurka anagii goob aan kusoo bandhigna inaanu helno aan dhallinyarada marka hal abuurka usoo gudbino goobtaasi maaragtay aan kusoo bandhigno ma u malaynaysaa marka dadku inaysan u baraarugsaneyn hal abuurka waxa uu yahay iyo goobaha fagaarayaasha dhallinyarada looga faa'iiday runta ma fahansano dhallinyaradii hal abuurkii hal abuurkii de hadda waxaa jira dhalinyaro abwaanin ah saaxiibadana ah oo run ahaantii jeclaaday in dhallinyaradii taariibka aadka u xiiseynaysa in taariibka caqabadaha uu leeyahay ay u sheegaan iyo dhibaatooyinkuu taariibkuu leeyahay inay u sheegaan laakiin goob ay ku soo bandhigaan bay waayeen waqti bay geliyeen geliyeen inay isku dayeen mar labaad mar saddexaad waa u suurtogeli weyday ayadoo dhinaca maaragtay aan aad xagga maamulka magaalada boosaaso aan jeclaan lahayn inay garab nagu siiyaan saan murtida aanu murtida aanu wadno saan maaragtay aanusoo bulshada dhallinyarada aan usoo ugu soo bandhigno aad iyo aad saan jeclahay run ahaantii aad baa looga jifaa de waa fankiiba haddii kor loo qaadi laayahayba hoos loo dhigayo anu waxaan aaminsan lahay inaysan maarata dadka magaalada boosaaso baanan maaragtay ku baraarugsanayn oo dee haddii ku baraarugsan yihiin dee anagu goobta waanu soo bandhigi lahayn waanu keeni lahayn dhallinyarada hal abuur leh magaalada boosaaso dhallinyaraha hal abuur leh tif bay ka yihiin wayna joogaan laakiin ma haystaan garab ma haystaan oo dee yacni garab dhinac walbaba xaggii xaggaba inay garab ka helaan baa fiicaan lahayd marka ma haysana garabkaasaan haysanin oo wax dee barnaamijka nala qabto oo saan dhallinyaradii aanu wacahaa oo la qaybsanno skriya sakaawa barnaamijka dhegeysanaysaan waa hibada iyo halabuurka oo aad ka dhegeysanaysaan idaacadda v o a qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay skriya waxaa jira mararka qaarkood in dowladdu ay dacasunto gaar ahaan maalmaha munaasabadaha oo kale maalmahaas dowladda ma kala hadashaan inay idiin sameeyaan goobo u gaar ah dhallinyarada hal abuurka leh ama fanka iyo sugaanta oo kale oo maslaxyada dhallinyarada ay yimaadaan halkaa dadka ku maaweeliyaan ku wacyigeliyaan mise maalintaas un dantiina aadyaa eegataan oo keliya oo hal abuurkiina halkaa ka jeedisaan idinkoo markaasi raadinaya inaad halkaas ka dilataan nolol maalmeedkiina horta aad baad u mahadsan tahay yuusufow runtii su-aasha ay weydiisay waa suaal su-aal wanaagsan horta madaxda markiina lagu casumo mataqaanaa xalfad ama meel madax ama madaxama madaxweyne imaanayo ama nin madaxa uu imaanayo ama kale fadhi la furayo horta runtii waxa weeyaan horta waqti uma helaysid oo madaxdii waa iska mashquulsan tahay oo waxa weeye dee haddii aad halkaa ka hadashidna dee dibdib u arki maysid qofkii inaad mar dambe aad is aragtaan mooyaane marka waxaan dhihi karaa waxa weeyaan haddii anagu ku dhiiranno horta anagu waa ku dhiiranna inaan mar walba aan la hadalno aan wax u sheegno laakiin waqtigun baa noo saamaxayn iyo waayaha iyo wacyiga maanta jira ee puntland horta maasha allah dowladdu waa nala shaqaysaa runtii dhallinyarada waa jeceshahay waa soo dhoweysaa mar walba waxay ka shaqaysaa horumarka iyo runtii wadaninimada laakiin waxaan isdhihi karaa xagga siyaasadda baa had dadka u badan yihin saa daraaddeed dhallinyaradii oo dhan siyaasad bay ku mashquulsan tahay marka waxaan dhihi lahaa waxa weeye war dhallinyaradu way naga jeesanaysaa dhallinyaradu horta waxaa dowlad dhisa waa dhallinyaro wax waddan burburina waa dhallinyaro waxaa tusaale dhow kaaga soo qaadanaya hadda waddamadan ingiriiska oo kale ama waddamadan kaleo caalamka yurub oo kale dhallinyaradeedii waxaa arkaysaa garoon dhan oo niman ay buufin ay laalaadayaan dowladdii shaqadeeda wadataa halkaana shaqo gooniyaa laga wataa marka waxaan is dhihi karaa haddii waxa weeye dhallinyaradu dowladdu ay ka shaqayso inay hormadho ay dhallinyaradu hormadho waxaan is dhihi karaa siyaasadda waa laga mashquuli lahaa oo waxa weeye dee dowladduna shaqadeeda u gaarka ay waddankeeda bay waxa weeye horumar gaarsiin lahayd dhallinyaraduna dowladda waa la shaqayn lahaydoo waxa weeye dee waa ka mashquuli lahayd marka sidaasaan is dhihi karaa waana ku dhiiranay haddeerna halkan waxaan ugu gudbinaynaa madaxweynaha dowladda puntland doctor siciid cabdulaahi deni duqa degmada boosaaso cabdisalaam bashiir oo runtii nin dhallinyaro ah oo dhallinyarada jecel oo nin actiifatil ah runtii saaxiib dhowna aan nahay gudoomiyaha gobolka taliyaha qeybta dhammaan intaa madaxda halka ka ah in dhallinyarada boosaaso joogta iyo puntlandba annagu gaar ahaan ku hadlimayn iyo soomaaliyaba guud ahaan in waxa weeye dhallinyarada la wacyigeliyo oo la hormariyo oo runtii waxa weeye mashquul loo sameeyo say dhallinyaradu u mashquusho oo runtii waxa weeye meesha ay siyaasadda ku mashquuli lahayd ay ku mashquusho waqtina sports ay isku mashquusho waqtina ay ku mashquusho war maanta maxaa waxa weeye barnaamij la qabanaya war maxaa maanta abwaan hebel baa hadlay abwaan ma leh waxa naga horumarsan wadamadan kale marka waxaan isdhihi karaa puntland waa hooyadii federaalka waxa weeye boosaaso waa hooyadii puntland fanka waa ka liidanaa riyali haddaan ka hadalno yusufow runtii waxa weye xagga halabuurnimaha ama xag fan ama xag heed intaba ahaato aad baan ugu liidanaa laakiin waxaan rajaynaynaa in runtii aan dib u soo dhisno aan ku dadaalno sida aan u gaarsiin lahayn daafaha caalamka oo dhan sida hibada iyo hal abuurka aan u tusi lahayn in aan nahay dad lejan ah oo soo baxay sida aan aan u tusi lahayn ummadda waana waxaan isdhihi karaa waxa kaloo halkaa ka jiibsaday ama idaacadaha ama tifiyada ka shaqeeya puntland ruyarga marka laga hadlo waayo barnaamij baad soo duubaysaa barnaamij baad waxaynaysaa ama aad akhrinaysaa dee waxa wey barnaamijkaaga waa lala seexanaya riyali markii laga hadlo marka dowladdu iyo iyo warbaahinadu hanala shaqeeyaan waxa weeye annaguna waxaan ku dadaalaynaa sida aan u mashquulin lahayn ummadeenna waddankeena u daafaaci lahayn dal maal iyo iyo waxa weeye iyo afba sida aan ugu qayb qaadan lahayn sida aan waddankeenna u difaacno argagixisada aan kaga ilaalinno aan mar walba iyo wakhti walba saacad walba sikanka sikan walba aan u daagan aan u taagannahay inaan horumar iyo baraaro aan bulshadeenna waxa aan niyaddeenna ku jirna aan ugu soo gudbino marka waa kaa waa tahay sikri ma leedihiin urur aad ku midaysantihiin dhallinyarada hal abuurka leh ee ku sugan magaalada boosaaso yuusufow horta ma jidho waan u malaynayaa gobolkan hadda aan joogno dhallinyaro waxa weeye urur ah oo mataqaanaa jidha laakiin waan rajeynaynaa inaan samayno haddeer oo waxa weeye wax badanna aan ka bedelno aan ka bedelno laakiin hadda dhallinyaro urur ah oo kolley anugu aan ku jiro de inay jiraan waa dhacdo laakiin anugu ma dhihi karo ma jiraan laakiin dhallinyaro hadda urur ah oo runtii abwaaniin ah oo ku midaysan yihiin abwaaniinta gobolka ma jidhaan isdhihi karaan laakiin inay jidhana waa dhacdo laakiin ma jidhaan u malaynayaa laakiin waxaan rajeynaynaa in aan waxa weeye haddeer aan kala tashano maamulka degmada iyo kan gobolka inaan dhallinyaro abwaaniina barnaamijyo badan aan qabanno waxa weeye sida aan u mashquulin lahayn sida aan u madadaalin lahayn bulshada ku dhaqan gobolkan boosaaso haddeerna waxaan isdhihi karaa waa lasoo xagalaabtay ummadiina way timi waxaa loo baahan yahay marka sidii dhallinyarada loo wacyigelin lahaa ardayda jaamacadaha iskuullada dhammaan intaba waana waana rajeynayna inaan samayno urur ay ku midaysan yihiin abwaaniinta gobolka bari iyo puntlandba heer puntlandba labadaba iyo dhallinyarada hal abuur kale oo nin walba de waa heesi karaa ma keli waa qofkii hal abuurba hayaba hadduu riwaayad mateli karo hadduu mataqaanaa ereyo samayn karo hadduu heesi karo hadduu waxawey shactiro leeyahay qof mataqaanaa masraxiyadle uu yahay intaba barnaamijyo badan inaan qabanna waa ka rajeynaynaa waana ku tala jirnaa waxaan rajeynaynaa maamulka iyo gobolku inay na soo dhoweyn doonaan insha allah waa jecel inaan u tagno runtii waa ku tala jirnaa marka waa sidaa saaxiib qaali sidee marka maadaama dhallinyar badan dhowaan aad joogteen xafladdii asaaskii puntland oo kale dhallinyaro badan ayaa aheedeen sidee marka dhallinyaradaas haddiidaan urur lahayn sidee dhallinyaradaas isku heshaan horta waa lays yaqaanaa yuusufow runtii dhallinyarada hal abuur kale waa in istaqaana taleefanaa la iska wacaa waa laysla xiriiraa waa waxa weeye dee laysma weynayo moogta ragga waa rag isyaqaana marka dhallinyaradu ayagaa iswacad laakiin urur midaysan oo waxa weye dee dallad ku midaysan oo waxa weye la yaqaano ma aha laakiin dhallinyaradu waa in istaqaano maalinta xalfad la leeyahay loo yeero ama iyagu issoo xilqaama oo jecel inay mataqaanaa dee halkaa maalintaas kusoo mataqaanaa himadooda ama hamigooda ay kusoo bandhigaan
haddii aad heshaan goobo idinka idiin asteysan oo dhallinyarada ay leeyihiin oo halkaas ay ku soo bandhigaan ku wacyigeliyaan dhallinyarada hal abuurkooda ay kusoo bandhigaan maxaa haysaan oo hal abuur ah oo wacyigelina oo dhallinyarada
runtii haddii fursad aan u helno barnaamijyo badan baan haynaa hadday noqoto run ahaantii suugaanta dhinac kastaba qaybta idaha dhaqanka qaybta mutaajilada ama riwaayadasa u taqaano qaybta muxuu ahay tixda hadii ladhaho ama adugu geeraar maasooyin qurux badan oo runaantii bulshada ka dhex matalaya baan u helinaa inaan halkaasi kusoo bandhigno fursadahaas maadaama barnaamijka hibada halabuurka yahay maxaa ka mid ah halabuurkaaga aad leedahay oo gabagabada barnaamijka run ahaantii halaburkayga waxaa ka mid ah hidaha iyo dhaqanka waxaa jira dhaantooyin aan ku luuqeeyey oo aan magaalada tani boosaaso aan u qaaday run ahaantii dhinaca dumarka oo kale aan u badanahay oo ammaana oo dumarku waa saad ogtahay lafdhabarta bulshada marka dhaantooyin aan ku luuqeeyay baa jira dhaanto waxaa jirta la yiraahdo haddaan laxaan ahaan kusoo qabto waxaa la yidhahdaa ma buntland baad ka timid galjaneeyo nimcaada ma buntland baad ka timid mailawaadee mudaada muujadaha jacayl mailawaadee mudaada aan marintee maraacad aan marintee maraacad mulki meheygu tahay mayadoogay makaala maarane maanka gaali mayadoogay makaala maarane maanka gaali maxaad dowladda ka codsanaysaan bulshada maxaad ka codsanaysaan waxaan ka codsanaynaa oo hogaaminayo mudane siciid cabdulaahi deni iyo shacabka ku dhaqan deegaanada puntland meel walbay joogaan gaar ahaan shacabka gobolka bari waxaan ka codsanaynaa meelo gaar ah oo aan waxa weeye ay leeyihiin abwaaniintu ay ku soo bandhigaan hibada iyo hal aboorka ay leeyihiin ma aha in loo baahdo keliya maalinta madaximaanaysa ama ay dan la leeyaha keliya waa in waxa weeye ay leeyihiin maalmo kooban ay qabsadaan barnaamijyadooda sida waxa weeye looga hortago waxa weeye wacyiga maanta jira iyo wakhtiga maanta jira sida looga hortago argagixisada iyo wixii amniga bablid ku ah annagu waxaan nahay dadka waxa weeye dhiirigeliyaal waxaan halkaas kugu soo koobaya yuusufow dhallinyarada maanta dhiska dowladnimada iyo dhaqanka iyo diintaba beri naga dhexlaya waa annaga dhallinyaradu waxaa diinta iyo wakhtiga de odagu waa sii tegaya isaga wacyigiisu waa dhammaaday wuu sii socdaa laakiin dhallinyarada ayaa wadanka u soo haraysa waxaana loo baahan yahay dhallinyaradu inay isgarabsato waxa weye qabiilka laga waantoobo dalku uu noqdo dal horumarsa dal aan dhallinyaradiisa horumarsanna horumar ma gaarayo guud ahaan akhyaara intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o e barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonno waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
yuusuf maxamuud yuusuf iyo barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaan intaasi ku dhaafayna haatanna nuur bukhaari iyo wararkii dhinaca ciyaaraha nuur mahadsaned caasha horyaalkii premier leaga ingiriiska ayaan ku hormari doonaa oo ciyaarihii shalay la ciyaaray iyo xalay kooxda horyaalka horkacaysa ee liverpool hal iyo eber ayay shalay galab uga badisay kooxda sheffield united waxaana goolka keliya u dhaliyey ciyaaryahan yorginio winaldom kooxda kusoo xigta ee manchester city ayaa iyana saddex iyo hal ku garbaashtay naadiga everton goolasha waxaa u kala dhaliyey gabriel jesus ciyaaryahan riyad mares iyo raxiim sterlin kooxaha kale ee waaweyn ayaa iyana intooda badan badiyeen waxaana ka mid ah tottenham oo kaga badisay kooxda southampton laba gool iyo gool wolverhampton laba iyo eber ayay dirtay kooxda watford westham iyo bournemouth barbaro ayay keeneen laba gool iyo laba gool ah natiijo taas la mid ahna waxaa keenay aston villa iyo banley chelsea laba iyo eber ayay dirtay kooxda brighton and hof albion axadda ama maanta hal ciyaar ayaa jirta leicester city waxay la ciyaari doontaa kooxda newcastle dhinaca spain ee laliga haddii aan fiirino ciyaarihii shalay iyo xalay dhacay real madrid waxay ka badan weyday atletica madrid labadan koox oo isku magaalo ah ayaa isku garab dhacay ciyaartoodii barbaro goola la-aan ah ayayna keeneen laakiin barcelona ayaa labaiyo eber ku garaacday kooxda getef waxaana goolasha u kala dhaliyey ciyaaryahan louis suarez iyo junior virbo oo goolkiisii ugu horreeyay ee kooxda u saxiixay dhinaca talyaaniga saddex ciyaar ayaa dhacay inter milan ayaa weli laga badila'yahay tan iyo intii uu horyaalka bilowday lix kulan oo ay ciyaartay ama lixda kulan ee horyaalka laga ciyaaray lixduba waa ay badisay ciyaartii xalay saddex iyo hal ayay kaga badisay kooxda samdoria goolasha stefano sensi alexis sanchez oo kulankiisii ugu horreeyay u saftay ayaa goolkiisii ugu horreeyay u dhaliyay goolka labaad ayuu ahaa goolka saddexaadna ciyaaryahan roberto cagliardini ayaa keenay ciyaarihii kale yuventus labiiyo eber ayay kaga badisay sbal waxaana goolasha u kala dhaliyey ronaldo iyo ciyaaryahan pianij ciyaartii kalena waxay dhex martay kooxaha atalanta iyo saswolo afar iyo halna waxaa ku badisay kooxda atlanta goolasha mid ka mid ah waxaa u dhaliyay duvan zabata laba goolna waxaa dhaliyay ciyaaryahan babu gomez ciyaaraha kale ee horyaalka talyaaniga maanta ayay dhici doonaan iyo caawa ee kuwooda ugu muhiimsan haddii aan soo qabto milan waxay la ciyaari doontaa fiorentina hadda waxaa socota ciyaar dhex maraysa napoli iyo bresia daqiiqada afarilabaatanaad ayay socotaa waxaana hal gool ku hogaaminaysa napoli natiijooyinka kasoo baxa dhegaystayaal ciyaarahaasi idaacadeheena xiga ayaad ku maqli doontaan intaan waxaa nooga dhan xubintii ciyaaraha ee idaacadeena duhurnimo
aad iyaad mahadsan tahay nuur codkaasi dhegaystayaasha dhegahooda ku dhacayana waa fanaanka maxamed xuseen lafoole iyo heesta run
intiisa kale addi maagii celinaya jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubaxda beerkii wadnaha adaa masalaha dhigto keliga kugu aaminin codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubuxda beerkii wadnaha adaa masalah dhigto keliga kugu aaminin codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola afaadi dibta ila marteen samirka ila qaybsatay afaadi dibka ila marteen samirka ila qaybsatay amaanada dhowntay ballanta ila ofisay amaanada dhowntay ballanta ila ofisay abaalka adiga munay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuuratee ugo runi ugo adaanibka ku jeclahay ugo rakase ugo adaanibka ku jeclahay afaadi dhibka ila marteen samirka ila qaybsatay afaadi dhibka ila marteen samirka ila qaybsatay amaanada dhowrtay ballanta ila ofisay amaanada dhowrtay ballanta ila ofisay abaalkaadiga amnay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugo runay ugu adaanibka ku jeclahay ugo runay ugu adaanibka ku jeclahay
heesta ruun iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaan idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur soo saarista waxaa inoo joogay bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe nabadgelyo